matayos cutubka siddeed iyo labaatanaad
sabtadii dabadeed goortii waagii baryey maalintii ugu horraysay ee toddobaadka maryantii reer magdala iyo maryantii kale waxay u yimaadeen inay xabaashii arkaan oo bal eeg waxaa jiray dhulgariir weyn waayo malaa'igta rabbiga ayaa intay samada ka soo degtay timid oo dhagixii ka giringirisay oo ku dul fadhiisatay midabkeedu wuxuu u ekaa hillaac dharkeeduna wuxuu u caddaa sida baraf cad oo cabsi aawadeed kuwii ilaalinayey waa giriireen oo waxay noqdeen sida maydad malaa'igtii ayaa u jawaabtay oo naagihii ku tidhi habaqina waayo waxaan ogahay inaad doonaysaan ciise kan iskutalleebta lagu qodbay halkan ma joogo waayo wuu sare kacay siduu yidhi bal kaalaya oo arka meeshuu rabbigu jiifay dhaqsow taga oo waxaad xirtiisa ku tidhaahdaan kuwii dhintay ayuu ka soo sare kacay oo wuu idin hormarayaa ilaa galili halkaasna waad ku arki doontaan bal eega waa idiin sheegay dhaqsoba waxay xabaashii kala tageen baqdin iyo farxadu weyn oo waxay u ordeen inay xertiisa u warramaan kolkaasaa ciise ka hor yimid oo ku yidhi nabad markaasay u dhowaadeen oo intay cagihiisa qabteen ayay caabudeen markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ha baqina taga oo walaalahii u sheega inay galiili tagaan oo halkaasay igu arki doonaan
intay sii socdeen ayaa waardiyayaashii qaarkood magaaladii yimid oo waxay wadaaddadii sare uga warrameen wixii dhacay oo dhan iyaguna goortay weeyeelladii la shireen oo ay wada hadalleen ayay askartii lacag badan siiyeen oo waxay ku yidhaahdeen waxaad tidhaahdaan xertiisii ayaa habeenimo timid oo xadday isaga intii aanu huridnay oo haddii taliyihii waxaan maqlo waannu rumaysanaynaa oo waannu idin welweltiraynaa markaasay lacagtii qaateen oo yeeleen sidii lagu yidhi hadalkanu maalintaas ilaa maanta waa ku dhex firdhisanaa yuhuudda markaasaa koob iyo tobankii xerta ahaa gelili ka tageen ilaa buurtii ciise ku labalamay oo goortay arkeen isagii way caabudeen laakiin qaar baa shakiyey oo ciise ayaa u yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yidhi amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey haddaba taga oo quruumaha oo dhan xerka dhiga oo ku babtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuskaa oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado